asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee aynu koolba dhinac ka eegno ee mar laga yaabo inay kaaga sheekayso masalo diinia mar kalena laga yaabo inay kaaga sheekayso ari foofay iyo dawaco mar kalena laga yaabo inay kaaga sheekayso baraar iyo ido isnuugay mar kalena laga yaabo inay kaaga sheekayso waxaara bardoodamay kol kalena laga yaabo inay kaaga sheekayso digaag iyo shimbiro mar kalena laga yaabo inay kaaga sheekayso maqaawiir iyo madax mar kalena laga yaabo inay kaaga sheekayso muqadimiin iyo madiidin mar kalena laga yaabo inay kaaga sheekayso muholiyiin iyo magoogyaal markaana laga yaabo inay kaaga sheekayso howlo kale oo iyaguna la xidhiidha howlaha maalinlaha ah ee nolosha qaybaheeda kala duwan ku soo aroora ama kuwa ku taxan ama kuwa xidhiidhka la leh noocyada dugsada iyo kuwa garabaysta intaba xubintaas iyada ee murtida ayaa kolba dhinac war ka keenta mideennan maantana idamkii ib waxaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo oo aan dhahaynaa ama aan gundhig uga dhigaynaa waxaa la yidhi waxaa jiray nin aad iyo aad wanaagsan qofkaas wanaagsanya marka lagu leeyahay waa inuu labo mid noqdaa labo inuu mid noqdaa haddiise innaga xaggeenna ay tahay waa inuu labadaba noqdaa haddiise ummadaha kale intiiyo dunida iyo kuwa aan islaamka iyo gaalaba laysku soo jimciyo waa inuu laba mid noqdaa haddii taan xaggeenna la dhaho waa inuu laba ahaadaayo qof dabeecadda iyo dhaqanka biniaadankana ku wanaagsan diintiisa iyo hidihiisana ku wanaagsan waa inuu noqda qofka isaga ihi waa qof wanaagsan ayaynu odhanaynaa haddii laakiin uu yahay nin iska dabeecad wanaagsan nin dabeecad fiican baan dhahayna kani laakiin sidaa ma ahayna waxa uu ahaa nin diiniyana u wanaagsan iyo dhaqankeeda una wanaagsan xaggan kaleenta iyo mujtamaca la noolaanshihiisa ninkii isaga ahaa ayaa nin mu'adina oo mucallin qur'aan ah oo xaafadiisa iyo cararan dhan wadaad u ahaa ayuu martiqaad u sameeyey martiqaadka uu u sameeyey ayaa meeshii martiqaadka uu ugu diyaarinhaya miis ku yaallo xagga daaqadda xiga ayaa waxaa saarayd lacag lacagaha shaydaanka ka mid a lacagaha shaydaanka markaan ku leeyahay waa lacagtan baase qoladan heer galbeedka la dhehe loo orda ay leeyihiin ama waxaan jirne doolarka lagu magacaabo oo anugu aan is leeyahay waxyaalaha soomaalida akhriya adduunba siijiye ayuu ka mid yahay dalkii soomaaliya la odhan jirayna maanta uusan lacagba lalahaynoo wixiisii o dhanba doolar looga dhigo wadamada doolarka qaatay uu ka mid yahay oo doolar qaatayba dalkaaso dadkiisiina doolar maskaxda ka qaatay lacagtiisiina doolar bedelay oo dhibaatooyinka soomaalida ku dhacay ay ka mid tahay doolarkaasaa daaqada saaraa doolarkii oo daaqada saaran ayaa martiqaadkii ninkii loo keenay dabayl baa imaatay lacagtana ma waxaysna aari bay babbisay dhowr kun oo doolar bay ahayd way soo bidbitisay xabad xabad bay usoo bitisay lacagtiiba wadaadkii qaaday kitaab musxafu qur'aan ah oo meel koroo armaajo kor oo daaqada ka koraysa saaran ayuu saa u dhexgeliyey saasuu lacagtii u dhexgeliyey musxafulqur'aan kariimkii ayuu saaray meesha lacagta xaggay ku jirtaa musxaful qur'aan kariimka baalka ugu hooseeya ayay kasii hooseysaa intii kalena musxafka waa ka koreeya kitaabka halkaasu saaree waa musxafu qur'aan kariim waa kii layna yidhi waa inaad akhrisaan waa kitaabkii loogu talagalay inaadan aadan ka hajirin kitaabkii noocaa ahaa lacagtii waa la waayey gabadhii uu qabay ninku iyo wadaadkii waxay iska dhaadhiciyeen muaadinku inuu lacagtii ku baxay muaadinku inuu lacagtii xaday ayay iska dhaadhiciyeen hal sanaa ka soo wareegtay halkaas sano ninkiiyo gabadhiiba wadaadkaa way xamanhayeen wayna u cadaysnaayeen inuu lacagtii isagu dhacay oo uu lacagtoodii xaday iyagoo martiqaad u sameeyey maalinkii dambe ayaa hal sana ka bacdi yaa ninkii yidhi wadaadkii ma martiqaadaa sayte gabadhii martiqaad wadaadkaa la martiqaaday iyagoo wejigooda weji macbuus yahay lacagtiina ka samrila dhowrka kun ahayd ayay wadaadkii mar kale martiqaadeen hadday wadaadkii martiqaadeen wadaadkii waa la keenay wadaadkii wuxuu yidhi niman yahow hebelow waayahan dambe iskuma fiiclino waxaan arkay adoo xitaa salaanta ila garab marahay oo jameecada si dirqa ugu tukanay nin maxaase markaasii sheekho waan kuu xumahay waan hee waan kuu xumay haye siad iigu xuntahay maalintii maalin heblaheeda hal sana ka hore inaan ku martiqaaday ee lacag intaasoo kun oo doolara oo halkan noo saarayd yaan weyne lacagtii maadaa qaatay wadaadkii waa naxay wuxuu lacagtii anaa qaatay kiina waa farxay lacagtii anaa qaatay aan qaatee lacagtii gurigaaga kama bixinin buu yidhi markaasuu yidhi yaa iyaadu yidhi wadaadkii oohin afka furtay waa wadaadkii baa gabadhii iyo ninkii isugu imaaday sheekhow maxaad la ooyeysaa sheekhow maxaa dhacay sheekhow maxaa dhacay waxaan ka murugaysnuhu yidhi iimaan xumada in haysa lacagtii anigu aan qaaday dabayshaa bitis halkan aan ka qaaday kitaabka qur-aanka hoostiisaan geliyey ee halkaa idiin saaray armaajada hal sanaana laga soo wareegay haddii buu yidhi marka fiir wadaadkiisu hadalka u yidhi wuxuu yidhi haddii aad aqrin lahaydeen kitaabka iibe waad arki lahaydeen lacagtaas haddii aad aqrin lahaydeen kitaabka iibe lacagtaa waad arki lahaydeen sidaasaan la ooyahayaa anigana oontiinnu dib dambaba xaaraan ayay iiga tahay ayuu ugu jawaabay waxaan dhihi lahaa yaan laga haajirin kitaabkii iibi oo ha noqonina kuwii ka haajiray kitaabkii iibi mahmaada maanta xubinteena murtada maanta idamka iibi waxaa la yidhi seertu horay u socodka saanqaad bay u leedahay